bismillaah odayaasha ama waxgaradku waxa ay sal u yihiin nabadda nabad aan oday wadinna ma ahan mid leh hanaqaad ama noqon karta nabad waarta sida la wada garanayo bulshada soomaalida habdhaqankeedu wuxuu aada ugu jilan yahay ama uu ku salaysan yahay reeraha iyo bahabahaysiga iyo hadba sidii ay beelo beelo ama ay u yihiin marka iyada oo taa laga duulayo odayaashu waxa ay furo u yihiin nabadda waxa ay abuuraan si nabadda loo galo jawi lagu kala nasto ama xabad joojin ama xoor tirasho sida loo kala garanayo waxa ay abuuraan ama ay tala ka bixiyaan hanaanka ay tahay ama qaabka ay tahay in loo galo wadada yacni nabadda loo galo yacni iyada oo ay jahaynayaan habmaamuuska lagu raadinayo nabadda wadaxaajoodka garqaadidda dhexdhexaadinta waxyaabaha intaa markii ay jiheeyaan ayay noqdaan kuwa salka u ah nabadda waxaana ay gudagalaan arrintii sidaas ayayna sal ugu yihiin nabadda oo soomaalidu waxa ay tiraahdaa markii ay odayaasha iyo dowrkooda rabaan inay ka hadlaan dhan walba iyo sida ay furo ugu yihiin waxay yidhaahdaan talo aan odo lahayn iyo tigaad aan caws lahayni midnimo sooma ahaadaan halkaa iyo carawaama markii la aadana waxay yidhaahdeen reerkii oda loo waayo addoon timacad baa loo iibiyaa taasi waxa ay tilmaamaysaa doorka dhaqanka soomaalidu uu siinayo odayaasha marka laga hadlayo nabadda iyo sida ay sal ugu yihiin waxaana xitaa la qaba adduunka oo waxaan loogu yeero dimuqraadiyadda salkoodii bulshadu say isu dilayeen caalamiga ah waxa ay markii dambe garteen in odayaashu fariistaan oo hanaan la jiheeyo oo la sameeyo marka demo iyo karasi halkaasay ka timid waa erey greega marka odayaashu asal ahaan waxay sal u yihiin arrimaha nabadda